Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
asalaamu calaykum kusoo dhowaada bodkastka c i c c waa anigii oo bureeqa daahir ah waxaa ila joogto maantay maryan xasan oo kulligiin aad taqaanaan maryan gabar aad noogu qiimo badan oo nagu dheer inay tahay oo ali childhood fieldka aad aad iyo aad qofka aad u fahansan tahay oo buug badan noo qortay maryan kusoo dhowow maanta waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay yno jadwalka scheduleka iyo routiinka muhiimadda ay u leedahay ilmaha inoo xagga jaalkeerada iyo macalimiinta aan ka hadlaynaa maanta mar inay kusoo dhawaaw
waa kusoo dhowahay buraaqo aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa sidaad sidaad iisoo dhaweynaysid sida aad uga sheegaysid fiilkan inaan muddo badan ku jiray sidaada oo kale shaqadan ilmaha loo qabanayo oo lala shaqeynayo dadka ilmaha daryeela sidaada oo kale aad bay iigu tahay muhiim waxaan qabaa inay tahay shaqada ugu muhiimsan oon qabanayno qof kastoo ilmo la shaqeynayana saasaan ka rajeynaya inuu u arko
waa sax haa haa haa waa hadaba had dartaa magaaladan hadda aan joogno ilmaheenii oo dhan waxay jiraan waxaa la geeyaa childcare like waxaan aaminsanahay boqolkiiba siddeetan caruurteena inay ku jiraan childcare ama childcare center ha ahaato ama family childcare ha ahaato meel xanaanada ilmaha inay la geeyo baan aaminsanahay so hadda waxaan waa waxaan ficnaan lahayd inay si fiican yno inay macalimiinta iyo waalidiinta laftigooda aan yno aan waxyaalo badan informationo badan ay naga helaan aan u sheegno siday u fahmaan muhiimka ay tahay ilmahay intay yar yihiin waxyaalaha loo qabanayo sida hadda maanta aan ka hadlayno oo ah routiinka iyo jadwalka iyo scheduleka
waa sax waxaan rajeynayaa qof kastoo gaari karto podcastgan inay maqlaan aqoon kororsi noo socdana uu ahaado waxa weeyaan sidaa tiri buraaqo ilmo badan ayaa ku jira childcare systemka iyo ilmaha xanaanadooda ilmaha xanaanadoodana way nagu cusub tahay inay galaan gacmaha qof kale oo aan ahayn qofkii dhalay marka waxaa imaatay jadwalkii iyo noloshii ilmuhu uu yaqaanay iyo marxaladihii uu yaqaanay oo gurigooda inuu tago meel ka baxsan marka wuxuu marti ku yahay gacmaha iyo iyo iyo guriga marka la eego meelaha ilmaha lagu hayo kaba soo qaad haddaan ka dhigna guri inay tahay wuxuu ilmihii gacanta u gelayaa dad aan ahayn waaridkiis oo kala daduwan gacmo kala daduwan wejiyo kala daduwan meel ka duwan guriguu yaqaanay marka ilmaha qariib ayuu wuxuu ku yahay environmentii ka duwantii uu yaqaanay ilmo walbana wuxuu ku fiican yahay oo caafimaadkiisa iyo korrimadiisa iyo noloshiisa waxay ugu fiican tahay haddii laga maarmi karo in aysan meel kala noqon ay noqoto gurigii dadkii yaqaanay oo dhalay marka laakiin daruuri waxa ah sidaan ognahay dad badan ayay ku khasban tahay maaha choice dad badan ayay ku khasban tahay inay ilmahooda ay geeyaan xanaanada marka waa sidaas sababta ay u tagayaan meelo kale laakiin waxaa muhiim ah inaan u tabaabushaysanno shaqadan sidaan u gudan lahayn si xaqa iyo si ilmaha caafimaadkooda iyo korrimadooda u roon raalli noqo marka buraaqisaa leedahay jadwalka wuxuu u yahay aasaaska sidii ilmaha korriimadooda iyo daryeelkooda uu u saxmi lahaa
waa dadk anaka hadda anakoo waaweyn haddeertaan subaxii markaan soo kacno schedule baan haysanaa yaana gacantaysa noogu qornaan laakiin waan haysanaa waa ognahay maanta meetingkan baan leeyahay galabta kan baan aadayaa saakasaan baan sameynaa taasoo anaka dhan waan haysanaa waa ogna saasoo kale waa ilmaha inay haystaan
sax weeyaan ilmaha sidaad leedahay jadwalka wuxuu la mid yahay waa maabkii oo kale waa qaabkii meeshaad ka dhaqaaqaysid iyo meeshaad aad u socotid waa meeshii ku geynaysay hadda markaan meel aadayn oon safrayna ama meel aadayn inta badan waqtigan casriga waxaa telefoonka la gashtaa qorshe iyo maabku wadaya oo ku geynaya ilaa meesha u socotay marka waxaa laga yaabaa adigoo maab haysta maabkaada inuu inuu inuu khaldan yahay marmar oo jadwalka uusan sax ahayn waxaa laga yaabaa maalinta oo dhan inaad qorshe niyadda ku haysad laakiin uusan hirgelinin dadka badan galabtii ama habeenkii waxay dareemaan qaar maalinta inay ka khasaartay saacadii inay ka dhumeen maxaa yeelay maab degsan oo sax ah oo iyaga dantooda ama goolkooda ku wadaya maanay lahayn marka sidaad leedahay researchiga iyo iyo wax kasta oo cilmi baarista ilmahana waa waa wax oo huban weeyaan ilmaha markii ay joogaan meel ama iskuol ha noqoto ama ha noqoto child care waa inuu jiro jadwal ama routine marka haddaan define garayn waxaan ku bilaabaynaa inaan qeexno horta muxuu yahay jadwalka iyo routiinka marka jadwalka waxaan hadalkeena waxaan waxaan ku bilaabaynaa muxuu yahay marka jadwalka wuxuu yahay wax ilmaha u degsan oo si joogto ah ay u raacaan haddii la kala sooco jadwalka iyo routiinka jadwalka inta badan waa wax aan wax laga bedeli karin sida dhakhtar ballan aad la leedahay tobanka subaxnimo sida interview aad leedahay tobanka subaxnimo ama saddexda waa wax qoran oo dhigan oo buuga ku yaala oo la bedeli karin marka ruutiinkana waa wax xoogaa ka duwan jadwalka oo leh fursad dabacsan oo lama bedelayo mar walba laakiin waa mid ka dabacsan jadwalka waxa weeyaan subaxii oo kale salaada subaxii markay markaan tukanayno casarka markaan tukanayno duhurka salaada oo kale sida ilaahay uu uga yeelay wax ay tahay sax inaad horey ka tukato laakiin waktigay joogto naloo sheegay waktiga ilaa waktiga inaad tukatid ruutiinka sidaasoo kale ayuu u yahay wax xoogaa ka duwan jadwalka jadwalku waa mid degsan ruutiinkana sida oo salaada aan hadda ka hadlay oo kale window baa lagu siiyay ilaa waktiga ilaa waktiga so waxay waxay tahay mid waa ilmaha way u dabacsan tahay ruutiinka maxaa yeelay ilmaha waxay u baahnaanayaan dabacsanaan qaaba in in jadwalkooda ku salaysan yahay marka ma oranayna labada markay tahay cunaad cunaysaa laakiin waxaan ku talagelaynaa si joogto ah markii kaba soo qaad ay banaanka kasoo laabtaan inay cunaan snack ma dhahayno daqiiqada ku cuna laakiin waxaan siinaynaa ilaa window ilaa wakti joogto ah oo maalin walba marka laga soo laabto banaanka waxaynu cunaynaa snackska marka waxaan marka jadwalka iyo ruutiinka haddaan qeexno waa sidaan sheegay jadwalkuna midka scheduleka ahna waa wax dhigan oo qalinka uu qabtay oo aan laga leexan karin haddaad ka leexata habsaan baad noqonaysaa routiinkuna waa wax maadaama ilmaha ay u baahan yihiin flexibility waa wax la rabo inaad samaysid oo jadwal ah laakiin fursadaad u siinaysid inaad ku dabakdib ilmaha baahidooda waktigaa
marin saa si fiican baa sheegtay marinay ma ka hadli karnaa horta hore markii la dhaho jadwal you know waa sheegtay adi micnaysu waa sheegtay laakiin santaradu jaalkeeryadu maxay ka aaminsan yihiin
jaalkeeradu waxay ka aaminsan yihiin hadday noqoto jaalkeerka annaga aan leenahay ama hadday noqoto jaalkeerka taariikhda dhan lahaa oo soo jiray sida headstart oo kale sida jaalkeerada maamulka adag ku taagan waxay ka aaminsan yihiin sida baaristu ay noo sheegaysa jadwalku waa waxa keliya oo ku siinaya fursad ilmaha inaad ku hubsato waxa aad barayso inay baranayaan waa waxaad ku ogaan karto ood ku qiyaasi karto korriimada ilmaha inay sax tahay waa wax joogto ah oo dhaqan joogto ah oo markaasna markuu isgaaro oo isku darsamo soo saaraya natiijo aad u weyn oo ilmaha caafimaadkooda uu ku sugan yahay markay annaga noqoto jaalkerkeena waxaan qabaa inay jiraan qaar badan oo system fiican hadda leh adiga weliba aqoon gaaraad u leedahay maadaamaad gudaha geshid oo aad coaching samaysid waqti badan aad sameynaysay il gaara baad aragtaa aniga markaan eego haddaan qiyaaso annaga waxaan u arkaa inay tahay wax dad badan ay ka habsaansan yihiin sababtuna waxay tahay dhaqankeenna waa dhaqan ah mid u furan oo u dabacsan casarkii oo kale bacdal maqhribkii oo kale wuxuu leeyahay fursad dheer oo aan ku soconin jadwal adag dadka dhan maaha saas inta qaarkan ka hadlayo in laga habsaansanyahay ayaan ayaan anigu qaba waanan arkaa Een, ilmahana waxaa ugu sugan habsaan weyn runtii maryan si fiican baad u sheegtay waxa kaloo aan ku darayaa waxa waaye jadwalka maaragtay markii la hagaajinayo directorku ma aha inuu hagaajiyo ama qofka iskale scheduleka badanaa waxaa samaysto qolka macalinka ka shaqeeya asaa yaqaano wuxuu sameynaya maanta badanaa annaka marka sentaradeena waxaan arkaa jadwalka waa loo sameeyaa jadwalkana waxaa fiican qofka qolka ka shaqaysanaya inuu asaga ogya because asaa ilmihii la shaqaynayo soo maha maadaama asaga ilmihii la shaqaynayo inuu asaga uu leeyahay marka anigu waxaan u arkaa markii uu qof kale usoo sameeyo inuusan macalinkanba dhanba fahamsaneen xataa jadwalka laftigiisa ee shaqada iska socoto
Mhm, sax waa run Ha.
jadwalka waa sax sidaad ogtahay dhska licenka laguma siinayo een, waadna waa lagugu adkeynaya wax walba haddaadan jadwal lahayn waxyaabaha lagaaga baahan yahay in lagu siiyo licenka iyo inaad noqotid business jira waa inaad soo cadaysad yaad siinaysaa shaqada yaad u qabanaysaa muxuu yahay qaabka aad u qabanayso goormee qabanaysaa oo waqtiyadeebaad baad furan tahay waxaasoo dhan waa marka ugu horeysa waxa lagaa rabo marka buugga way ku jirtaa jadwal inuu jiro inta badan qolalka derbiga waxaa u suran jadwallo laakiin adiga iyo xogtaada keliya weeyaan oo oo si runa adaa u og inaad jadwalka raacday in kale marka jadwalka raacidiisa laakiin waxay u baahan tahay een, qofka directorka ah inuu kula xisaabtamayo dadka macalimiinta oo la shaqeeya si joogto ah Een, wiigiiba mar ah, macalimiintu way shiraan waxaa laga hadlaa wixii soo saa'iday iyo wixii qorshaha yahay marka qofka directorka iyo qofka macalinka ah, labadaba jadwalka waxay ugu socon karaan keliya hadday fahamsan yihiin koritaanka ilmaha hadday fahamsan yihiin ilmaha koritaankooda oo ay ka dhaadhacsan tahay waqtiyada milestoneka la dhaho tusaale ahaan inay ka fekerayaan ilmaha marka hore inuu een, hadaaqayo marka dambe uu hadal kelmada dhahayo marka dambe waxaasoo dhan marka inay inay ku socdaan luqad barashada inay fahamsan yihiin ilmuhu marka hore inay haabanayaan wax een, gacantu ay haabanayso afka s- afka u keenayso een, inay marka dambe murqaha yaryar ay soo xoogsanayaan marka dambe inuu gurguuranayo inuu marka dambe aan arkayn isagiyoo taagan isrogayo fariisanayo gurguuranayo isagiyoo taagan kuwaasoo dhan way isku xiran yihiin markaan aragno isagiyoo taagan tallaabada uu qaaday waxaasoo dhan waa developmentigii midna mid kama hormarayso marka qofka ilmaha een, haya iyo santarka waxay u baahan yihiin koritaanka in la fahamsan yahay koritaanka marka la fahamsan yahay waxaad maalintaada ku ku een, ah, aad ku xisaabinaysaa ama ku bays garaynaysaa qayb walba oo koritaanka ah inay hesho qayb jadwalka inay ka yeelato jadwalka inay ay qayb kalu ahaato marka eh, qofka macalinka saad leedahay macalinku waa inuu fahamsan yahay eh, koritaanka waana inuu usoo jeesto inuu koritaankii markuu fahamsan yahay jadwalkana u geliyo si joogta inuu ugu dhaqmo Waa runta, Maryam. ilmahana waa inay fahansan yihiin saa sheegtay marya markii hore cabaarkood cunuga inuu og yahay waayo Een, scheduleka haddii xataa maanta inuu wax uu ka bedelmo ilmaha inay og yihiin waa scheduleka inuu bedelme wax ka bedelme Waa sax miyase heer marin Ah, way tahay aad iyo aad bay u tahay Een, baraaqa sidaad og tahay waa sida waxa weeyaan een, awal waxaan ka hadala jadwalka muxuu yahay waxaynu niri een, macalinku sidee u samayn karaa hadda waxaan waxaan eegi karnaa marka muxuu muhiim u yahay jadwalka sidaad leedahay dabcan een, haddii maanta aan soo kaco laakiin aanan ogeyn gurigayga een, ma qola ma dad baa ii imaanaya ma een, ma maanta ma roobaa da-aya roobka markuu da-aya dalad baad qaadanaysaa maanta maxaa soo socda micnaha haddii ilmaha aysan haysan jadwal een, ammaan ma dareemayaan ilmaha een, safetygooda iyo inay dareemayaan comfortable inay ilmaha inay dareemayaan way jadwalka wuxuu siinayaa fursad ay ku ku qiyaasi karaan maalinta waxay tahay haddaysan haysan qaab ay ku qiyaasi karaan maalinta waxay tahay wax walba way isku qasmayaan maxaa yeelay een, waa wax aan la garanayn waxa soo socda waa qaab aan ilmuhu fahamsanayn ilmaha marka safetygooda iyo inay meeshay joogaan ku yihiin ammaan ma dareemayaan Een, waxa soo socda ma dareemayaan waxyaabaha ugu daran oo uu sameeyo j- een, routiinka ama jadwalkan waxay tahay ilmaha inay siiso een, xasilooni ay garanayaan markaan iskuul ka nimaadno kabahaan dhiganayna jaakadaan dhiganaynaa markaan iskuul ka nimaadno waxaasaa bilaabanaya maalinta waktigaas waxbaa naloo akrin waktiga isnaaga la cuno kadib saasaa la samayn En, qofka gaajaysanoo kale wuxuu u baahan yahay inuu garanaya inay cuno diyaaru tahay iyo meesha cunada ka cunay ilmahana inay ku xisaabtamaan baahi bay u qabaan waktigaa marka la gaaro waxbaan waxbaa naloo akhrinayaa En, waktigaa marka la gaaro waa waktigaan dibadda aadaynay markaas waktiga ay tahay waxaan s- naloo soo saaraya waxaan ku cayaarno oo biyo ah. maanta jadwalka waxaa biyaha waxaa la waxaa lagu samaynaya waxaa lagu qasayaa een, ciid oo kale ama waxbaan miisaynaa ama waxbaan sameynaynaa ama activitygaasoo dhan waxay siinaysaa kalsooni iyo iyo jacayl iyo inay comfortable ku noqdaan een, childcare-ka
ها ها weysiinaysaa ha waa run teeda kale cunuga wuxuu wuxuu saa maryan sheegtay waa wuxuu wuxuu wuxuu markuu soo kaco wixii laga rabo wuu fahmaa maanta saana laga rabaa saana laga rabo laakiin cunuga hadduusa ogeenba waxa maanta laga rabo iyo wuxuu rabo inuu sameeyo saa sheegtay wuu isku dhex yaacaa edabtii xagga akhlaaqda xataa ma jirayso macalimiintana badanaa waxaan anaka aniga markaa meelaha tago waxaan ku encourage garinaa waxa waaye ilmaha markay subaxii soo galaan waa inaad adigoo schedulekii haysatid uu kuu saaran yahay meesha uu kuu qoran yahay still waa inaad cunuga kala hadashaa oo dhahdaa maanta kanaan sameynayna activitygeena kan waay during the day waxa maanta la sameynaya dhalmahani lagala hadlaa waay adoo haysatid still inaad kala sii hadashaa waa cunuga waa sax waa sax weeyaan iskuullada marka la furo inta badan een, bil baa lagu kharash garaya ilaa saddex asbuuc ilaa afar asbuuc ayaa jadwalka lagu kharash garaya barashadiisa xataa iskuullada markaan la furin een, wa- sidaad ilmaha qofka ilmaha dhalay wuu f- wuu ogyahay markii iskuulka aan la furin maalin dhan baa jira oo la tago fasalka lixaad oo kale oo bildinka ay ku wareegaan jadwalkooda iyagoo gacanta ku haysta kalaaskanaad ku bilaaban way soconayaan kalaaska kale tega intaasoo dhan waxaa la tusayaa xataa ilmaha weyn een, jadwalkiisa iyo rutiinkiisa suu yahay si uu u ogaado kalaaska laga raba iyo fasalka ay tahay subaxii inuu fariisto markuu ka kaco ka baxo kan ku xiga marka een, sidaa leedahay buraaqo een, ilmaha xataa jadwalka idabtooda waa waxyaabaha asaaska u ah Een, inta badan qofka haddii uusan jadwal lahayn eh, waxaa dhacaya abab xumo ayuu ku barbaarayaa Een, dhaqan xumo ayuu baranaya wuxuu noqonayaa qof aan waxba celinayn oo iska socda haddii ilmaha een, di- eh, disciplinekay ka mid tahay hadduu leeyahay waqti go-an wuxuu baranayaa xataa wuxuu u diyaargaroobaya waxbarashada iyo iskuulka marka la aadayso isu maamuli lahaa bini aadanka kale siduu oola dhaqmi lahaa xadkiisana wuu fahmayaa ilmaha kale xadkooda waxay noqonaysaa s- system jira weeyaan waa qaab jira jadwalku dadka ku barbaara jadwalka muuqaalkooda iyo dhaqankooda wuu ka duwan yahay dadka ka imaada guri aan aan lahayn qaab joogta ah dabcan hadda adiga markaad yareyd waxaa waxaa xasuusanaysaa subax walba innagoo dhan waxaan ku kornaa subax walba een, kaba soo qaad markaad yareyd reerkiina waxaad xasuusanaysaa subaxii canjeelo in la cuni jiray soo maaha dadka dadka garanaya koley guryaha soomaalida subax walba waqti go-an een, ayaa la toosi jiray waqti go-an ayaa canjeelada la cuni jiray ma jirinin reero ama lixda casheeye ama kuwa tobanka habeenka casheeye guryaha waqti go-an bay cunada cuni jireen hadda waxaa isbedelada nagu keenay een, waxaan qabaa inay tahay nolosheeni oo ay kusoo biirtay dhib iyo qax iyo jadwalkii baa naga dhumay sababtana ay dagaal iyo nagu keenay laakiin hadda een, mas-uuliyadda noo taala waxay tahay inaan dib isu dib isu xisaabino shaqadaanan qabanaynin si xaq aan u gudano Een, waxaan jeclahay een, buraaqa intaynan dhammaynin een, jadwalka ilmaha koritaankooda een, maskaxdooda iyo qayb walba kaalin buu ka leeyahay haddaan jadwal la lahayn ilmaha wax ma la bari karo responsibilityga ilmaha aan- aan naga saara waxay tahay waxaan la dhaho school readiness oo markuu ilmuhu uu yaryahay ilaa markuu gaaro een, uu birth ilaa fiveka uu gaarayo maalin walba waxaa noo taala inaan korriinkii aan qayb ku darayno si aan aan u- aan u samey aan u soo saarno ilmo akhriskii soo bilaabay wax loo akhrin jiray lala hadli jiray ilmo aan la fariisin jirin daqiiqad walba oo aan lagu darqin een, ah, aan lagu dhibaynin fariiso fariiso fariiso fariiso laakiin ilmo leh qaab iyo korriimad saxan oo ay ogyihiin inaysan ahayn inay maantoo dhan ordaan orodka laftigiisa waqti in loo sameeyo oo lasii fursada ay ku ordaan because ilmaha meel fariiso ha dhaqaaqin in la dhaho waxay ku tahay xaqdarro marka waxaasoo dhan buu jadwalka kuu siinayaa waxaad u tabaabashaysanaysaa inaad cilmi kororsato aad ku dadaasha inaad fahamto jadwalka sida loo sameeyo aad go-aan ku gaarto wakhtiga ilmaha aad la qaadanayso inuu noqdo mid faa'iido leh oon khasaaro lahayn
maryan si fiican i think ma podcastkana intaasuu noogu ekaanayaa laakiin waan ku daridari doonaa maryan wax maa ku daray intaana la xelin maya s- maya intan waa kifaayo ilaahay waxaan ka rajeynayaa si wanaagsan inuu cilmi noogu wada noqdo aan wax ka faa'iidaysano Yes. waa mahadsan tahay maryan
buraaq aad iyo aad
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.